إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismi illaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh kusoo dhowaada warka subaxnimo idaacadda islaamiga alfurqaan qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah ciidanka yuganda ee la geeyey buulamareer ayaa madaafiic ku garaacay tuula hoos tagta degmada kurtunwaarey oo gobolka shabeellaha hoose weeraro qaraxyo ah ayaa ciidamo ka tirsan dowladda federaalka waxaa lagula beegsaday duleedka magaalada muqdisho waxaa laga dayrinayaa xaalada nololeed ciidamada dowladda federaalka ee lagu soo tababaray dalka eriterea wilaayada islaamiga ah ee baay ayaa dowro sharciya usoo xirtay saraakiisha ciidanka xisbada ee gobolka qaxootiga soomaalida ee ku nool xeryaha ku yaala nf d ayaa ka cabanaya culays dhanka korontada ah aqoon-yahan ayaa ka hadlay damacyada guracan ee itoobiya iyo culeysyada ka haysta dalkeeda gudihiisa qarax ay dad badan ku dhinteen ayaa wuxuu ka dhacay dalka baakistan قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن warkii oo faahfaahsan hal qof ayaa ku naf waayey saddex kalena way ku dhaawacmeen madaafiicay ciidamada yuganda ku garaaceen tuulo ku taala gobolka shabeellaha hoose haashim cabdinaasir ayaa faahfaahinaya ciidamada uganda ee haysta degmada buulamareer ee gobolka shabeellada hoose ayaa habeenkii xalay madaafiic ku garaacay tuulo hoos tagta degmada kurtunwaarey halkaas oo ay qof ku dileen kuna dhaawaceen saddex kale oo rayid ah tuulada oo lagu magacaabo iidow guudow ayaa waxaa ku dhacay dhowr madfac oo nooca bee-amka ah ama ay soomaalida u taqaano fooriyaaye waxaana markii hore ku dhaawacmay afar qof hase ahaatee gabar uu dhaawaceedu garaab ahaa ayaa saqbarkii dhexe ee xalay la xaqiijiyey inay naf baxday ehelada dadka ay dhibaatadu gaartay ayaa aad u cambaareeyey ciidanka uganda kuwaas oo muddo dheer duqayn ku wada tuulooyinka hoostaga degmooyinka qoryooley buulomareer baraawe iyo janaale muddo bil laga joogo ayay ciidamada uganda ee haysta degmada baraawe waxay duqeeyeen tuulo aad uga dhow degmada baraawe halkaas oo ay ku dileen lix carruur ah xilli meel ay isugu yimaadeen ay ku cayaarayeen hay-adaha sheegta xuquuqda aadanaha kama hadlaan gumaadka ciidamada shisheeye ay ku hayaan bulshada soomaaliyeed sidoo kale dowladda federaalka ayaa ku faanta duqaymaha noocaan ah iyagoo ku tilmaama kuwa guulaystay oo ay fuliyeen saaxiibadood laguna dilay xubno ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab jasaaka allaahu khayran ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa qaraxyo waxa ay ka fuliyeen duleedka magaalada muqdisho kuwaasi oo lala beegsaday ciidanka dowladda federaalka weerarada qaraxyada ah waxaa lagula beegsaday agaarka dhismaha xarunta maamulka dowladda federaalka ay ku leedahay deegaanka garas baalle ee duleedka magaalada muqdisho qaraxyadaasi waxaa la soo wariyey ugu yaraan in hal askari uu ku dhaawacmay faahfaahin intaas dhaafsiisanna kama aanan helin waxaa laga dayrinayaa xaalada nololeed ciidamada dowladda federaalka ee lagu soo tababaray dalka eriterea maxamed ciise ayaa faahfaahinaya xildhibaan ka tirsan baarlamaanka federaalk ayaa shaaca ka qaaday inuu duruuf adag ku nool yihiin askartii dowladda federaalk qaybtooda laga keenay dalka elitereya xildhibaanka oo lagu magacaabo khaliif cabdi cumar ayaa hadalkan ka jeediyey goobta shirka ee golihiisa waxaana uu tilmaamay inaysan haysan mushaar afar sano ciidana waxay ku maqan yihiin eritereya waa ka yimaadeen qaar qaarna way ku maqan yihiin waxaan ognahay oon xogteeda haynaa inaynan haysanin one dollar oo dowladdii eriteriyana ayna xamuulkaas qaadi karin oon tabarteeda lahayn annagana aanan ku dayactirin ciidankeenna way dayacan yihiin anu marka waxaan qabaa nidaamka askartana waxa waaye askariga inta uu tababarka ku jiro saabuunu helaa cuntuu helaa daryeelu helaa daawu helaa wixii ka dambeeya markuu tababarka soo dhammaystana mushaarkiisa hore looga bilaabo ciidanka ayuu ku sifeeyey kuwa la dayacay intaa wuxuu raaciyey in sidoo kale ay dhibaataysan yihiin kuwa weli baaqiga ku ah waddankaas kuwii horena lama xalinin kuwa eriteria jirana warkooda iska badaa oo hadda maxaabiis waa hadda meelahay ka babaxsadaan xogta aan hayno marka runtii waxaan aad u adkaynayaa wasiir inaad ciidanka aada haysato horta meel aada saarto oo aada xaqiijiso
ciidamada dowladda federaalk ayaa loo diiwaangeliyaa hab kala duwan waxaase ugu weyn qaabka qabyaalada madaxweyne walba markuu yimaado wuxuu meesha ka saaraa ciidamadii horey u jiray isagoo abuurta kuwa cusub oo isaga daacad u ah wilaayada islaamiga ah ee baay ayaa dowro sharciya u soo xirtay saraakiisha ciidanka xisbada ee gobolka waa kan maxamed amiin
dowradan oo socotay muddo dhowr cisho ah ayaa waxaa looga dan lahaa sidii kor loogu qaadi lahaa wacyiga ciidanka xisbada si ay u horumariyaan howlahooda wanaag farista iyo xumaan reebista ciidanka xisbada iyo saraakiishooda ayaa waxa ay dowrada ku qaateen duruus kala duwan oo muhiim ah iyadoo waxyaabaha xoogga la saarayay ay ka mid ahaayeen ilaalinta miisaanka suuqyada munaasabadii gunaanad ku ahayd dowrada ayaa waxaa kasoo qaybgalay waaliga wilaayada islaamiga ah ee bay culimo iyo marti sharaf kale saraakiisha dowrada loo qabtay ayaa dhankooda ka waramay waxyaabihii ay ka faa'iidaysteen muddadii ay socotay dowrada kutubadii lakakri qaar kumadeeya wal ku sheega doon mayba kumadahay risaalooyinka lakakri rasaalo leeraaw alwasiyatu talaatiin lilumaraa rasaal leeraaw kumadahayti oo risaalooyinka oo lakakriyay kheyr faraa badan oo kulakulmiya kumadahayti may kale kumadahay rasaal leeraawyan almuhtasib sifaatuhu wa adaabuhu rasaal leeraaw kumadahayti may kale kumadahaytay almas-uul wa adaabu lamaanaat alwaajibati caleyhi rasaal leeraaw kumadahayti waxyaabaha unagta ku qaadani mehayta dariiste una macaamilaadka suuga waxyaabaha geeka umada in badan ka dhex dhagamaayaan waxyaabaha ku qaldan iyo walaa waxyaaba yoobka saxayina un mahadsantiin horan sii wadi la eraaw yamidika barane waxyaabaha una barane may kumada eh sida miisaanka miisaanka geeka umadaana dhibadan ka haysa miisaankaasoo haddii una qaladnoona waxyaabal badan oo ka hadlaawo ummadyo geekana inka hadlaayaan ogaashiyo ogiima inka hadlaayana ilma doro inka hadlaayaan wafa maydhata tusaale ahaan miisaanka may wakiilidis kun garan nan binaadinga maqalada kor kunki garan waa suubsinye saaraya dhibwii muku sheenaa nuskeekina mayba shambowl garan wal muku qaldan saaraya laakiin dhibkii may ku kooy ruwa itun ruwaagi meeragaase lama boqol imail ku faday konton garan nanki meeragaase lamadii boqol anta saare labaatan garan dhayba kiiride labaatan kaas garan wal ka abire may jar hoobeerta ana meedhan haku gaday bas sinaskiirniina lahaysay siday ka abireekeene adeer sama ee lama boqol iyo konton laku faday kan kiirooba ertoona raallikii ima dhibna maka gaba kiiriday walaashii ka cabirde madi kaas laha ku degi lamada boqol iyo kontonkii hooba dhatana dhow boqol labaatan iyo shan garan ku es waaliga wilaayada islaamiga ah ee bay sheekh xamse abujacfar ayaa bogaadiyey ciidamada xisbada wuxuuna u jeediyey dardaaran may bas nafti iyo naftu walaalo dardaaramay taqwa allahi tabaaraka wa tacaala uma ani waajibaadkii iyo xilkii iyo mas-uuliyaddii weynayay tii oo meelala layskaka dul akhriyay runtii shaqo hordhaamadeed antaaliyo laakiin isxasuusin waay min baabi wadakir fa ina dikra tanfacu lmuminiin waay isxasuusintii marka anig zaada kawaalado walbadan mintarta jazaakum allahu khayran shaqadayna la lama kiciyo la lama raabo qofka mas-uulkeena haddee culeyska saaran goroda kortaan macnaha mal anbaahan dulmi iyo macnaha cinaad inuuna dadka kala dhagagna ma anbaahan markasta ani cadaalad una laazima alcadaalatu fii anfusina wa fi lmujtamac عموما dadka dhamaantiyo in cadaalada dhana lanku laaban jazakum allahu khayr ciidanka xisbada ee ka howlgala magaalooyinka wilaayaadka islaamiga ah ayaa waxa ay ka shaqeeyaan wanaaga faristiisa iyo xumaha reebistiisa ciidankan ayaana ka duwan kuwa dowladda federaalk ee magaalooyinka ka howlgala ee loo yaqaano booliska zakiya xuseen oo ah taliya ku-xigeenka ciidamada booliska ee dowladda federaalka ayaa sheegtay maalmo ka hor in ciidankoodu ay laaluush ka qaataan bulshada horta wax waa ka qabana horta wax waa ka qabana laakiin horta hal shayna ilaa la ogaado weeyaan ciidanka booliiska keliya maahay ciidamada qaranka si guud ahaanba intaa ku dadaali karna horta waa ku dadaalnaa laakiin laba doolar iyo saddex doolar oo askari la siiyana aniga shaksiyan wax oo amniga hadda dhibaato saaseetu u keenayso oo weyn ah ma aaminsani sababta beledka haddii kalese si xun u qarxi laha sooma ilan jekboonyada hadda booliis baa gacan ku haayo qaxootiga soomaalida ah ee ku nool xeryaha ku yaala dhulka nefdhi ayaa ka cabanaya culays dhanka korontada ah waa kana maxamed muudeebo muslim oo qodobkaasina faahfaahinaya deegaanada n f d ee ku hoos jira gumaysiga kenya uma dhammaystirna adeega bulshada sida waxbarashada caafimaadka iyo korontada magaalooyinka waaweyn iyo tuulooyinka ma jiro meelaha qaar farqi badan oo u dhexeeya cabashada ugu xoogan ayaa ku soo laabalaabatay xeryaha dhadhaab iyo xagardheer kuwaas oo maalmaha qaar ay gebi ahaanba koronto helin waa kuwan qaar ka mid ah bulshada koronto xumi jirta awgeed biyihii cabbitaankii aan qasnay oo aan shiidnay way wada hallaabeen korontadan waxaa naga haysataa dhib baa naga haysataa shan jeer baanu khasaare ku gallay markay u yartay shan kulo shan kulo shilin bayna khasaaraysay waxaa weeye korontadan dhib bay nagu haysaa wax nagala hadlayana ma jiraan hadday laba soddon kun oo shilin ka badan intaanu khasaarnay sidaa la yaab noos maanta u dambaysa waxaanu khasaarnay afar kun iyo shan kun baanu khasaarnay sigaad baanu ku khasaarnay korontada baa iska tegaysa sidaanu intaanu markaanu xidhnay alaabta meesha ku gurro talagadaha ku gurro haddaan shaqadii kenya baawa ku imaan kenya baawa waxaa waye cillado badan baan idin hadda yaa naga haysta waxaa weeyaan iidii oo si joogta aan dabka kuu siinaynin oo dabkuu iska tegaayo soomaaliya waxay ka mid tahay waddamada horumarka ka samaynaya adeega korontada walow dhibaato badan ay ka jirto dhulalka ay gumaystaan dowladaha kenya iyo etoobiya aqoon-yahan ayaa ka hadlay damacyada gurracan ee etoobiya iyo culeysyada ka haysta dalkeeda gudihiisa mahad cubeyd ayaa qodobkaas faahfaahinaya warbaahinta ayaa aad u hadal haysay maalmihii lasoo dhaafay war ka soo baxay ra-iisul wasaaraha etoobiya abiy axmed kaasoo ahaa inay ku qasban yihiin inay helaan dekad xoog iyo xeelatay noqotaba falanqeeye lagu magacaabo doctor sadiiq maxamed daahir nuure oo la hadlay warbaahin ku taalla nairobi ayaa tafaasiil ka bixiyey rabitaanka iyo dekedaha uu damaca kaga jiro etoobiya tahdiidka ugu badan soomaaliya waxa weeye etoobiya wuxuu la soo taagan yahay ninka la yidhaahdo abayi boqol iyo soddon milyan oo dada baan haynaa dekeda ugu dheerra waxaa haysta dad aan dhannayn soddon milyan oo marka ay ka hadlayaan jabuuti iyo eritrea iyo soomaaliya oo la isku daray suurtagal maaha bay leeyihin annagu oo intaasoo boqol iyo soddon milyana inay soddon milyan dekedii ugu dheeray adduunka haystaan ama africa ugu dheeray sidaa daraaddeed waa inaan deked helaa dekeda markay xaggee ka helayaan waa fifty fifty fifty waa inay canfar oy hadda gacanta xoog ugu hayaan empowermentina ay ku sameeyeen oy xoojiyeen in ay xoog sii saaraan canfar baan idan midaynaynaa dhahaan canfarta eriteria iyo dekada dekadooda weyne asalka eriteria leedahay in halkaa lagu dhardhaaro canfarra la wada kiciyo iskuna dayan inay canfar hal dowlad ka dhigaan intaan ka goostaan eriteria fifty percent kale soddon ciidan uu samaystay oo ciidamada badda oo faransa hadda loogu soo tababaray haggee la geenayaa qodobka labaad waa in soomaaliya la geeye weeye zaylac baana u awajah hadda koowaad wuxuu sheegay in etoobiya ay sidoo kale dagaal ba'an oo dhanka bulshada ah ka wado dhulka soomaali galbeed halkaasoo ay ku beerayso dad xabashi ah oo aada u badan waxyaabaha kale muhadadka waxaa ka mid a identitygii soomaalinimadka iyo ahdaaftii mabaadi'dii soomaaliga iyo qiyamkii soomaaliga baa muhadada oo maalan taariikhdii soomaalidu ay iska lahaan jirtay ee ama halgan ama halgamaa wax la sheegi karo iyo wax laga sheekayn kara maaha bar la iska daaya kaaramarda oo a meeshii keliya ahey halganka soomaaliyeed u ahayd astaanta baa waxaa la leeyahay milalig iyo mingisti iyo oo nimankii dadkan laayay baa astaan ama ha looga dhiso taalo ha looga dhiso wax la yidhahdo dalkeenna waxaa ka soo baxday ataxbiish ama xabashiyayn laakiin ataxbiish wax la dhaho ayaa ka socda waddankii oo la xabashiyaynayo sidoo kale aqoon-yahanka ayaa sheegay in kenya iyo etoobiya aysan xilligan isku fiicnayn iskuna haystaan soomaaliya kenya iyo etoobiya marka hore iskuma fiicnayn oo waxay isku haystaan siyaasadda soomaaliya oo hadda de meesha uu nishka eh nin walba uu ka shaqaysta tahay ee nin walba uu lacagtana ka helo ciidamadiisa geysto waxaa kaloo la isku khilaafsan yahay matalaada adduunka ee dibadda oo ninkan wuxuu rabaa inuu u muuqdo inuu yahay nin nobel price qaatay oo dhammaan siyaasadihii kenya ay hogaamin jirtay uu dhinac ka qaato iyakuna nimanka yeelaya maho waa niman oo ka ruud adag wey xagga reer galbeedka saadiq ayaa sheegay in qodobka kale uu abiy ku fashilmay uu yahay tansiirinta sidaba astaanta u ah xisbigiisa
midda afraad ku fashilmay waxaa weye madamarkii iyo wixii la odhan jiray isugeynta horta madamarku waa isugeyn waa balas waa isku darida maqanas oo oo maynsa kasoo horjeeda marka aslan waa nin oo oo isu diyaarinaya weye inuu noqdo boqor masiixi ah oo ummadda maaragtay maamulo inuu isu diyaarin weye marka madamarka waa waxyaabaha ugu adag ama barwaaqadu waa xisbiga keliya ee undefine lama lama qeexi karo abiy axmed ayaa sidoo kale ku fashilmay inuu joojiyo dagaalada ka socda gudaha etoobiya xaggii maarayntiina waa urur ka baaba'san oo maalan maaraynta dhibaatooyin baa dalka ka jira dhibaatooyin waaweyn baa dalka ka jira waxaa ka jira dagaallaa ka socda oo amaxa waagii hore tigree baa ka jiray oo gumaadkii iyo wixii ku dhacay aan isla garanayno waxay geysteen ilaahay ka gooyey iyo kana amxaaradiibaa maanta ayuu dagaal haddana la galay oo isagoo ku wataya wuxuu intaa ku daray in hadda aada la isku weydiinayo sii jiritaanka etoobiya su-aasha ugu weyne hadda la isweydiinaya adduunka o dhan ku waraysan waxaa weeye etoobiya miyay dumi doontaa oo ma baabi'i doontaa sideedaba oo salka dhulku dhufan oo soomaaliya dee dad diin iyo dhammaan wax la yidhaahdo qawaasim almushtaraka ama dad ummad waxa ka dhexeeya ama canaasir alwuxda wadalexbaa weeye nimankan wax allaale iyo wax ka dhexeeya ma leh dalkan sidiisaba halgan iyo isku halgamaa maaha yaa halgamaa adiga kuwa haddaan ku dhaho baltiri halgamaayaadan haddaan ku dhaho yaa halgamaayadan yaa ka mid a waxaad dhihi dee axmed gurey iyo sayid maxamed iyo w s lf iyo nasrullaahi iyo itixaadkii iyo dadkaasa adiga halgamaa kuwa wixii dhintay iyo wixii nool iyoka halgamaagooda kuwaas ma aha jadwalkana uguma jiraan taariikhdana laguma dhigto waxaa lagu dhigtaa kuwii adigana kaa dhigay ee ku laayey mililik iyo mingisti iyo kuwo kaloo kasii horreeya tadros la yidhaahdi iyo waxaasaa iyoka halgamaa u ah falanqeeyayaasha ayaa isku raacsan etoobiya inay marayso marxaladdii ugu liidatay dhanka kalena waxay doonaysaa inay boobka soomaaliya isku caymiso xukuumadda xasan sheekh ayaa dhowaan waxaa loogu yeero baarlamaanka fadhigiisu yahay muqdisho waxay horgeysay mashruuc dhaqaale loogu samaynayo ciidamada etoobiya kaasoo foodsaare looga dhigay in dowladda federaalku ku biirayso waxaa loogu yeeray ciidanka heeganka ee bariga afrika wasiirka gaashaandhigga dowladda federaalka ayaa xildhibaanada ka codsaday inay saxiixaan heshiiskan oo dhigaya in lacago malaayiin dollar ah ay ku bixiso dowladda federaalka waxaa loogu yeero baarlamaanka ayaana ku buuqay waxaase suuragal ah baa la leeyahay haddii waxaa loogu yeero baarlamaanka lacag la siiyo inay ansixinayaan
warkan saakay waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqoon qarax ay dad badan ku dhinteen ayaa wuxuu ka dhacay dalka baakistan wararka ka imaanaya dalka baakistan ayaa ku waramayeen qarax xoogan uu ka dhacay xarun uu ka socday shir ay isugu yimaadeen jamaaco lagu magacaabo jamciyadda culimada islaamka oo fadhigeedu yahay waddankaas qaraxa oo ay warar kala duwan ka soo baxayaan ayaa waxaa lala beegsaday xubnaha jamciyadda xilli uu kulan u socday waxaana goobta ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac wararkii ugu dambeeyey ee laga helaya khasaaraha ayaa ku waramaya dhimashada afartan ruux iyo dhaawacyada tira intaas ka badan muuqaalo gaagaaban oo laga helay goobta uu qaraxa ka dhacay ayaa muujinaya ilbiriqsigii uu qaraxa dhacayay iyo kala orod aad u xoogan oo goobta ka dhacay warkii subaxnimo saaka ayaad kala socoteen idaacada islaamiga alfurqoon waa nagaynta